magacayga waa maxamuud cumar shariif cabdulle oo ku nool degmada jamaame waan ku dhawaay maxamuud waxaa nagu maqaalo ah inaad kasoo guurtay koonfur africa magaaladaad ka deganeed haa sax waaye waxaan kasoo guuray koonfur africa waxaan ka degnaa gobolka stancape gaar ahaan magaalada port elizabeth xaafadda costin muddo intee la eg ayaad ku ganacsanaysay dalka koonfur africa waxaan ku ganacsanayay muddo toban sano
intii aad halkaas ka shaqaysanaysay maxaa ka mid ah caqabadaha aad kala kulantay dalka koonfur africa wallaahi waxaan kala kulmay caqabo badan oo halka loo soo koobi karin waxaa ka mid ah anigoo halkaas muddo dhowr bilood joogo waxaa hortay lagu dilay adeerkay macaan maxamed shariif cabdulle labada kun shan iyo tobanka bisha saddexaad taarikh saddex iyo toban habeen oo sideed saac iyo afartan iyo shan daqiiqo waxaa halkaasna u soo dhaceen rag burcad ah oo goobtii ganacsiga u soo weerareen kadibna waxaa halkaas aan ku waayay adeerkayga dhacdooyin badan waa iska jiraan laakiin waxaa kala jirto dhacdo kale oo laba kun labaatan iyo saddexda ee bisha sideedaad taarikh soddon waxaa kale halkaas lagu dilay yar oo saaxiib aan nahay oo muddo soo wada shaqaynayna oo la dhaho maxamedeeq madar wada badneyne hal dukaana wada gadeyne marka waxaan halkaasna usoo weerareen ragga oo dhar cad ah oo booliis ah oo iska dhigayeen inay tuuga yihiin oo halkaas boob iyo waxyaabo badanna u geysanayen kadib halkaas waxaa ku dhintay walaalkeena marka ragga qaabkay idiin soo weerareen idinkoo dukaankiina jooga maa lidinku yimid mise meel dukaanka ka baxsana isku aragteen oo si soomaalinimo ahaana laidin beegsana wallaahi horta ragga waxay ahaayeen afar ruux gaari waxay wateen oo bareyfad oo namber aan lahaynin meel leextixra aan lahaynin waxay noo beegsanayeen kaliya soomaalinimo iyo hantadii meeshtaale inay qaataan
marka wax ay idinka qaateen maa jira weerarka kadib wallaahi lacagay qaateen waa jiraan walaalkii meesha jooga asigana halkaasuu ku dhintay rag kale oo jirdil ku dhaceenna way jiraan aniga kula hadlaataa jirdilka qaybaan kamid ahaa dadkii wax kuwaxyo lahoy isla habeenkaas oo xabsiyatan u gala markaa dambe sagaal saabeennimni waxaa noola geeyay xabsi dhammaantaan waxay meeshaan ku wada nooleen sababta xabsiga ladiin geenaya marka maxay tahay dad dhibana ahaa tihiin goobtiina ganacsiga ladinku soo weeraray in xabsi haddana ladiin kaxeeyo oo ladiin xira sababta keeni karta maxay tahay marka iska caawintii aan sameynay walaalkii markuu meesha ku dhintay yar walaalaha kamid a isla shaqaynaynay asigana mid kale booliskii ku dilay oo dharcad ka ahaa sidaas awgeeda marka anaga xabsiga nooloo kaxeey ninka soo afrikaanka marka haddaa dhahdid oo waxyaaba markaa isku qabatan waxba kaama gadaayi wuxuu sameynaya ilbaabku istaaga wuu xiri oo dukaankii adiga adiga leeda markii booliska u imaado wuxuu kuleeyahay ninkan wadankiisuu jooga muwaadan waaye wax walba mataqaanay ura u sameey hadda adaa meeshaan ganacsan haddaad sameynaynin dukaankii waan kaa xiraynaa waxyaabaha marka ugu muhiimsan oo laga rabo inaan sameeyo markii dadka sood afrikaanka ah ay wax iga iibsanayaan maxaa ka mid ah wallaahi waxa walba ayaga ay damacsan yihiin mataqaana si walba ay kugu soo weeraraan waa inaad ayaga sida ay rabaan inaad u samaysaa waa haddaan sameey waayo maxaa dhici kara in mataqaana dhac lagu geysto oo lagu afduubto ama waxaa lagu leeyahay mataqaana gabadhu yar laga farxumeeye si xabsi lagugu dhigo weligaa xabsigaad ugu soo bixin hadalka daa haddaan kusoo laabto markii yarkii walaalka la dilay anagao dukaankaas horta waxaan ku shaqaynayn shan ruux mid wuu baxay waa midkii dhinta waa ilaa u naxariisto afaraan kusoo harnay waa saddex soomaali iyo hal malaawiyaan marka afartaana waa noola kaxeeyey xabsigaa noola dhigay xabsiga markii noola geeyey markii wareysi interview noola yeeshay baaritaan la sameeyey marka yar oo aan isla shaqaynayna mid kamid a meesha loola hiray xabsiga lagu reebtay wuxuu xirnay muddo saddex bilood waxyaabo badan kula kulmay jirdil waxaa kale kugu daran mataqaana booliskii kasoo tag dadkii xabsida kula jira ay ku jirdilayaan oo iyagana maxaabiis ah xabiis ah oo south african south african ah sax waa sababtu maxay tahay marka waaba ayagan maxaabiis waa anigan maxaabiis ahay adiga waxaa waaye isku jisma matihiin ayaga wadankay uga dhasheen waxay ku leeyihin xabsiga intaad ku jirto mataqaana cid ku taawanaysa ma lahan waxaa sameysaa waxyaabaha u baahannahay walaalahaada wac ha noola keeno sida lacag kaarka telefoonka lagu hadlo sida sigaarka balwadaha noocyadaas aan u baahannahay cunooyinkan oo lasoo dhexgeliyay haddaa u sameyn weyso xabsiga dhexda ay kugu dhex dilayaan ayagani horta south africa markii la mataqaana qofka soomaaliya markii la dilo cid cid oo tixraacaysa ma lahan marka la dilo maaragtay waqti xaadirkaas meesha dhiiggiiyaa la dhaqayaa meydkiyaa la qaadaya isbitaalka la geenayaa kadib isbitaalka baaritaan wixii ay ku samaysan kara ay ku samaysanayeen kadib raggii markii lasoo wareejiyo kiiski dib loo maloo sii raacayo haddaa dib usii raacdo oo ninkii aa falkii geysta adoo garana ninka waa garanaysaa hebel hebel aad leedahay guriguu degan yahaad garanaysaa meeshuu degan yahaad garanaysaa meesha laga helaad garanaysaa adoo og maaragtay dib muusii raaci kartid hadhowdii waxaa ka cabsanaysaa markaad maxkamaddii waxyaabihii markii la gaaro oo mataqaanaa inuu dib kuu beegsado ama xaafadaada kugu imaado ama mataqaanaa ragga asiga la shaqeey hadduu xabsi uu galo ragga asiga la shaqeey inuu kuu soo dir sidii in lagu dilo sidaas awgeeda marka maa la tixraaci karo waxaa loo cabsanayaa in dhibaato kale ina sii badato meesha laga gudbaa marka meeshaa looga gudbaa in gurigiisa lagu soo weeraro oo iska cabin uu sameeyo qofka marka laga reebo si kale rag wax iskaga dhici ma jiraan maya maya ma dhicin waxay u dhici kareen mataqaanaa ninkii adiga saas markaad sameynayso oo barnaamijka abaabuleysid nin soomaaliya kale warkasii gudbinayo oo ayaga la shaqeeyo wuxuu leeyahay barnaamijkaasaa la wadaa ee communitiga ama jaaliyadda soomaaliya barnaamijkaas ay ay diyaariyeen oo lagu soo weerar rabaa ragaa lagu soo diray kadib ninkii asigaa kusoo wacaa booli waxaa rabaa tuugadi waxay ku leeyihin niyo hebel hebel aad tahay oo garanaynaa meeshaad joogto barnaamijkaasaad damacsan tahay niyo he nafsadaada ilaalso ninkii marka sidii uu u leexanay waxaa kalaa jirta horta sanadka hadda soo tagay oo bisha disembar gobolka haddaan aan ku noolaa dhowr afdu waa ka dhece oo isxiga xiga oo rag oo wad- oo magaalada ragga ugu qiimo badan ahayn oo soomaali ah oo soomaali ah barnaamijyadaasni waxaa barnaamijya oo lawada yaqaano waaye marka afduubkaas laakiin gobollo kale ay ka socon jireen sida johannesburg kipton iyo bretoria laakiin gobolkan wuu ku cusbaa barnaamijkaas waa barnaamij aad aan la yaabnay oo mataqaanaa soomaali badan oo dhibaato badan ku abuurta waay Waa ka- qaar oo ka mid ahay oo ka mid yihiin oo soomaalida inay iskaga cararaan iskaga tagaan nafsadooda qaar ka mid ah mataqaana gobolka inay ka cararaan gobol kale ay aadaan maxaa yeelay hal bil gudahooda waxaa la afduubta shan ruux midkana la afduubanayaa lacag madax furusha lagu sheeganaa waa la garaacaya waa la jirdilayaa lacagtiyaa la geenaa waa lasoo siidaanaa laba maalin kadib nin kale ay wadanayaan marka eh, ragga ganacsatada ee lay beegsanayaan ragga ganacsatada ay beegsanayaan waa in ragga weli ragga ragga ragga ugu qiimo badan oo waxay leeyihiin hantidiis ay ogyihiin meelay wax kala yaalaan wixii dhan ya hataa nin way kala yaqaanaanba ninkii waxaas ininka waxaan haysanin oo south africans haa soo afrikaan way kala garanayaan marka aqwadaasna way jireen wallaahi hadda weli way socdaan maxay tahay marka sababta kuu kaliftay inaad kasoo guurto koonfur africa oo aad usoo guurto magaalada jamaama ee gobolka jubbada hoose isla markaana aad ganacsi ka hirgelisa waxa ay ugu kalifay inaan kasoo guuro koonfur africa dhibaatooyinka badan meesha ka jiraan j- degmada jamamaan imaaday halkaanaan barnaamijyo badan ka fiirnay waxaan aragnay in baahi badan halkan ka jirto oo mataqaanay sida hadda barnaamijka hadda aan ka hirgelinay electronic iyo shopping marka sidaas awgeed halkaan u imaado marka inaan halkaan ganacsi inaan kasii wado marka eh, taas marka eh, waxaa la dhihi karaa marka ganacsi xur ah aa ka jira eh, magaalada aad iyo aad waxaa ganacsi xuraa ka jira maxaa yeele hadda salaada hadaan waqtigii salaada dili gaar waan iska xiraynaa xaaf masaajidkan aadeynoo soo tukanayna shanta waqti kadib halkaad waa imaanaysa waa furanaysaa meeradaada iyadoo furnay inaad ka tagto maaragtay oo banaanka wax kasoo qabsanaysaa halka meesha hadda aan ka imaado koonfur africa iska daaya meeradaada mataqaanaa inaad soo fur ka tagtid markaad banaanka istaagaysa cabsad ku istaagaysaa hawo ma soo qaadi kartid hawa ma soo qaadan kartid waxaa hawa soo qaadan karin ninkii kuu soo socdo waxaa isleedahay ninka aan soo socdo ama ku dhacayaa oo ku dili rabaa adigoo dhan waxaa ku borogaraam kalaa ku saaran marka eh, maadaama marka ganacsada eh, aad ahayd south africa aad ku ganacsi jirteen eh, ma jirtaa dad inay idinka adeegteen kadibna lacagta diidi ha waa jirtaa aad dad badanaa jirto waa caqabadaasni mataqaana dhowr marna waa waa xama- oo mar walba dhacaan waay waxaan la imarnay dhacaan maan nina wuxuu ku dhahaa adeegas adeegasaan raba u baahana isi markaad u keentid adeegii bacdi inuu ku shubto wuxuu- oo kaasii tagaya markaad aad wareysato aad dhahda lacagtii keen inuu qori kula soo baxo ama inuu ku handado ahaa dhicaysaa marka inaad iskaa aamusto marka lacagtaas aad ka sawarto ama haddii waad murma aad dhahdid ama doodaa sameyna dhahdid inuu xabad kugu dhufto dil karta agtaada wax kama ahan maanta adiga mataqaana dee xoolihii xoolihii qiimo badan adiga xaggooda wax kama tiidba dilka marka inta eh, ganacsi xur ah oo waxaa jira marka ood lacagtaada galabka aad ku qaadi kartid bismillah lacagteeda hadda banaankaas haddaan dhigo mataqaana cid qaadanayso malahan hadda halkan waxaan maasha allah ee, degmada jamaame ee, ganacsiyadeeda hadda maasha allah lacagtaada cid fiirinaysa malahan cid xoolaha qaadanaysa malahan hadduu halkaas banaankaas oo wax aad dhigato mataqaanaa qofkii socda waa garab maraa mooye inuu ku leexda u qaata ma arkaysid
carwada aad ka furtay jamaame maxaa lagu iibiyaa carwada magaceeda waxaa la lahaa jubba electronic and cosmatic carwadan waxaa lagu iibiyaa electronic noociisa kala duwan sida moobeelada leerasha sameecadaha qasaaladaha finjeerada soolarada makiinooyinka adii waxaan lasoo koobi karin electronic iyo shoobinada noocyada kala duwan waa carwo electroni iyo shoobin ka kooban ha
ujeedada aad u furatay carwadan ee, waxay igu kalifeeyey horta mataqaanaa in dadaal aan ku bixinayo dhaqaalahay inaan sii horumariyo oo mataqaanaa degmadani mataqaanaa hawl abuurna u sii noqoto ganacsiga aad bilowday muxuu saameyn ku leeyahay bulshada reer jamaame wallaahi horta saameyn aad iyo aad u weyn uu ku leeyahay maxaa yeelay aad iyo aad ay u soo dhaweynayaan ee, ganacsiga hadda aan ka bilaabay S- hadda waxyaabo badan waxaa jirta oo mataqaanaa banaamaha ay ka doonan jireen gobol magaalooyinka kale oo hadda halkan ay ka helayaan marka aad ay u soo dhaweynayaan marka degmada ugu dambeyntii maxaa fariin ah oo aad u diraysaa dhalinyarada soomaaliyeed ee ganacsatada ah ama ganacsiga ku haya qurbaha gaar ahaan dalka koonfur africa waxaan fariin aan ugu dirayaa eh, dhalinyarada soomaaliyeed oo ku nool koonfur africa waxaan leeyahay wadankaas waa wada naqaanaa dhibaatooyin badan aan kala kulmnay waxyaabo badan aan ku aragnay waxa aan la soo koobi karin waan naqaanaa marka waxaan leeyahay dee in wadanka inaad kusoo laabataan oo fursado badanaa ka banaan inaan fursadaas aan ka faa'iidaysataan oo mataqaanaa dhaqaalihiin oo halkaas yaala mataqaa inay halkaan soo celisaan oo oo la waji baartaan oo mataqaanaa waxyaabo badan aa soo saartaan